dhacdo hadday dhacdana annaga waxaan qaabilsannahay inaan ka daba tagno ciddii ama lug ku lahayd ama falkaas ciddii geysatay inaan ka daba tagna ayaa waajibaadkii u yahay ciidamada amnigana iyo kuwa booliiska iyo kuwa nabsuguddana arrintaasi tallaab ayay ka qaadeen dad badan waan tuhunsannahay inay lug ku leeyihiinna waa gacantaan ku haynaa kuwo kalena insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa sidaasoo kale in gacanta lagu soo dhigi doono
talay haddii aan dhacdooyinka kala qaadno kuwii ugu dambeeyey waa dilkii guddoomiyihii hore ee degmada buuloburte iyo qarax qofkii aasayay uu isagu ku dhintay marka haddii aad taa noo kala qaado intee qofaa loo soo qabtay maxaa cadeymo ah dadkii baaritaan maadaama aad ku samayseen haddii aad ayadana warbixin naga siiso horta markii uu fal dhaco annaga waxaa waajibaadkaygu yahay inaan ka daba tagno falkaas ciddi geysatay ama ciddii lugku lahayd intaba dad ayaan soo qabanay dhowr ah iyo meelo kala duwanaan ka soo qabanay kuwana falal horan u soo qabanay inay lugku lahaayeen kuwana waxaan usoo qabanay in falalkaas ayaga laftooda ay lugku lahaayeen ayaan usoo qabanay sidaa la socotiiba horta qaraxa ninkii asiga dhigayey dhagarqabihii dhigayey waa ku dhintay kaasu dee ka dabatag ma lahayn laakiin waxaa jiray ama aan dareemayna amaba ay tahayba inay jiraan dad arrintaasi la abaabulayey arrintaas waa ku daba jirnaa insha allahu tacala cid kasta oo fal noocaas oo kale isku daydana inaan kahortainaan ka hortagno ayaan isku dayana haddii ay dhacdana inaan ka daba tagno waa waajibaadkeyga ninka odayga hoo dhintay ma ahayn hadda guddoomiyaha degmada ma ahayn wuxuu ahaa guddoomiyaashii soo maray degmada buulibarta ayuu ka mid aha allah u naxariisto waxyaabaha aan ku raad joogno oo aan rabno inaan cid alle ciddii lug ku lahayd aan gacanta ku soo dhigno si sharciga loo horkeena ayuu ayay ka mid tahay hawsha aan wadno marka wax hadda aan ku dhihi karo ciddaasaa ka dambaysan gacanta ku haynaa ma jirto laakiin waxaan qabnaa tuhmo ayaan qabnaa raad ayaan haynaa insha allahu tacaala inaan ku tagnaan waa rajaynayna hadii ilahayna marka yaa ku tuhmaysaan qaraxii sida aad sheegtay oo qofkii dhigayay ku dhintay iyo dilka guddoomiyaha ciddaa ku tuhmaysaan waa tuma hadda cid kale maaha ciddii cid baa lagu yaqaanaa waxaas wax sameeyey waa shabaab shabaab ayaa sameeyey cid kale ma samayn shabaab ayaa dadka si qorsoodaa u dila ayagaa bambooyinka iyo miilooyinka dadka shacabka u aasa marka cid kaloo hadda annaga aan u saarinayno ama aan ka tun qabno ma jirto ama cid kale oo saas u dhibaataysa shacabka ma jirtaba waa la socotaa shalito shalay waxaa halka yimid oo safar dheer ka yimid taliyihii guutada shanaad oo degmada xaas maxaas kormeer ku tegey isaga iyo taliyaha guutada konton iyo labaad marka waxaa la dhihi karaa shabaabka waxay ku jiraan hawjay ku jiraan waxay isku dayayaan waxay gaadaan bay isku dayaan mahda dad awood leh oo meel qabsan kara ma aha nagamana awood badno inaan ka awood badannaha annaga maahe marka ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa dhulkaas hadda ay ku dambeeyaan oo hawdka ah howlgalla ayaa jira sidaad ogtihiinba howlgalladaas in lagu safeeyo oo ciidamada snega iyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa hirshabelle iskaashanaya ay ka howlgeli doonaan kana safeyn doonaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle ee ka talisa dhammaantii su-aasha ugu dambeysa taliye sanadihii ugu dambeeyey waxaan arkaynay ama magaalada dadku ay sheegayeen in sharci ama xukun markay u baahdaan ay dhinaca shabaabka u xukun tagaan oo lagu kala saaro oo deegaanadii dowladda meelo ka baxsan ay xukun u doonanayaan booliskiyaa tihiin dadkii laga rabay in sharciga dadku ay ku dhaqaan waa booliska maxay tahay waxyaabaha dadka ku kalifaya in magaaladii ay ka tagaan oo meel aanan dowladda joogin ay xukun u doontaan
anigu taa ma ogsooni saldhigga booliisku waa tegi kartaa afar ilaa sasac waa mashquul dad dhibaatooyina ka dhexeeyaan oo isdacweynaya ayaa yimaadaan maxkamaddu arki kartaa waa mashquul dadku waxay ku kalsoon yihiin sharciga muxuu aha maxkamadaha gobolka u dhisan ama degmada u dhisan iyo ciidamada booliiska iyo nabad sugidda iyo ciidamada qaranka in ay muxuu ahaa wixii amniga ku saabsan iyo wixii garsoor ku saabsan intaba ay ka howlgalaan hadday jiraan shakhsiyaad qalbigooda uu ku xiran yahay shabaab waa gooni laakiin dadka shacabka intooda badan amaba dhammaantood deegaanada hadda ay dowladda iyo ay gacanta ku hayso anna aan gacanta ku hayno cid shabaab laleeyahay shabaab bay u tagtay muxuu ahaa garsoor u tagtay shabaab hadday garsoor u tagaan yaa u fulinayo waayo yaa u fulinayo shabaab ma imaan karaan magaalada beledweyne iyo soonaha u dhowra ma imaan karaan waxna kama fulin karaan dabcan waxaan filayaa waxa wax fuliyo amaba waxxukuma waa maxkamadihii loogu talagalay ha ahaata maxkamadda ciidamada qalabka sida ha ahaata maxkamaddii madaniga ee gobolka iyo degmada iyo saldhigga booliiska intaba